bismillaahi araxmaani araxiim shabakadda manhaj online waxa ay idinku bishaaraynaysaa oo idiin soo bandhigaysaa muxaadaro aad u qiimo badan oo ku saabsan almowtu wa kurbatuh geerida ama dhimashada iyo dhibaatooyinka ay leedahay ee ku xeedhan إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون
waxaa inoo soo jeedinaya ashaykh axmed cabdisalaam aadam axmed iid haddaba waa muxaadaradii iyo ka faa'iidaysi wacan
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب على عباده الموت والفناء وتفرد سبحانه بالحياة والبقاء والصلاة والسلام على خير من ختمت به الرسل والأنبياء وعلى آله وأتباعه إلى يوم اللقاء أما بعد أيها الإخوة والأخوات ولا ليال waxaa maanta mawcidkeennu ahaa almowtu wa kurbatuh geerida ama dhimashada iyo dhibaatooyinka ay leedahay ee ku xeedhan waana xaqiiq ahaan mawduuc ay aada iyo aada muhiim u tahay in fara badan inaynu xusno oo aynu isxasuusinno maadaama uu yahay shayga lama huraanka ah ee qof walba hantida u ah walaalayaal waxaa xaqiiqo ah in ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunyadani inagu siiyey cumri iyo muhla maxduuda oo xadidan oo tirsan haadihi lmuhla haba dheeraato haynala badnaatee haddana way koobantaho waa maxduud waxaa nabigeenna moxamed yidhi salawaatu rabbi wa salaamuhu calayh kma fi sunan اlimam الtirmidiy min xadiiثi abi hurayra wاlxadiiثu fi صaxiixi sunan الtirmidi lilimam اlalbani عalayhi raxmat اllah waxa uu nabigeena moxamed yidhi عalayhi afضل الصalaaةi وatamu tasliim acmaaru umatي ma bayna الsitiina ilى الsabciin وaqalhm man yajuuzu dalik waxau rasuulkeena suuban yidhi salawaatu rabbi وasalaamuh عalayh ummadayda cimriyada iyo acmaarta la siiyey waxay u dhaxaysa lixdan ilaa toddobaatan waxaana aada iyo aada u yar inta ka gudubta ee cimriga haalibka a dhaafta lixdan ilaa toddobaatan waa cumriga haalibkee ugu badan ee ummadda nebi moxamed la siiyey waxaana naadir oo yar inta ka gudubtee dhaafta cumriga sidaa u kooban ee in fara badan oo innaga inaga mid iyo ama ay gaadhe ama ay ku dhowdahay qofka aan ku dhowaynina ay tahay uun muddo dhow miduu gaadhi doono alla ilaahay waa muddo ama cumri kooban oo aada iyo aad ay munaasab u tahay inaynu ku camiro wixii ina anfacaya waxaa walaalayaal ayaan darro ah qofkii cumrigaa la siiyey inuu aakhiro markuu tago haddii adduunkii uu ku gaboodfalay uu ilaahay ka dalbanayo alrajca in mar uun adduunyadii uu ku laabto laakiin hayhaata hayhaat waa arrin aad iyo aada u fog oo aanu helayn dalabkiisaana loo ajiibi maayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku odhanayaa markay calaacalaana yidhaahdaan ilaahay ou mar uun dib noo celi anu wanaag soo samaynee waxaa loogu jawaabayaa awalam nucamirkum ma yatadakaru fiihi man tadakara wajaakum nnadiir faduuquu fama lilaalimiina min nasiir waxaa alla ku odhanayaa subxaanah miyaanaan idin cimri siin cimri iyo muddo qofkii waantoobaya wax qaadanaya uu ku wax qaato macnaha muddo qofkii wax qaadanaya ee waantoobaya ee caqli lihi muddo uu ku camal falo miyaan laydin soo siin adduunyada intaa joogteen oo miyaanu idiin iman annadiir digihii idiin digayey rusul miyaan laydiin soo dirin oo kutubtoodii aanay idin soo gaadhin waxaa la ku odhanayaa faduuquu famaa lilaalimiina min nasiir haddaba dhandhamiya cadaabkiiyo cuquubada daalimiinta maanta wax u gargaara oo nasiira heli maayaan eh cimrigaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ku canaananayo ee u odhanayo miyaanan idin siin cimri aad ku camal fashaan waxaa fasiraya cimrigaasi inta uu yahay ma akrajahu lbukhaariyu fi saxiixihi fi kitaabi ariqaaq min xadiidi abi hurayra ana nabiya sala allahu alayhi wasalama qaal acdara allahu caza wajalla ila imri'in ahara cumrahu xataa ballagahu sitiina sana waxa uu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam ilaahay wuxuu u cudur daaray oo marmarsiiyo iyo macdiraba loo gooyo yacni helayn wuxuu ku marmarsiyoodo ruux ilaahay cimrigiisii dib ugu dhigay ilaa uu lixdan jir gaadhsiiyey marka macnaha cimriga la leeyahay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar xadiidka bukhaariga ayaa sharxaya oo qofka lixdan jir ilaahay gaadhsiiyey waxa loogu nicmeeye oo la siiyey cimri waxa weeyaan qofkii camal falaya uu ku camal fali karo kii gaboodfale ee camal fali waayana wax marmarsiya iyo macdiraa aanu helayn walaalayaal idan haadihi lmuhla muhladaa gaaban iyo cimrigaa qasiirka ee kooban ee haddii laguba siiyo lixdameeye ilaa toddobaataneeye gaadhaya inta badanina aanay dhaafaynba oo in yar mooye inta badani ay halkaa ugu ekaanasay ugu dhan tahay waxaa munaasab inoo ah inaynu ku fara adaygno oo aynaan waxa weeye iska khasaarin walaalayaal almowtu aatin bilaa rayb wajaa'in bilaa shak mawtku waa imanaya shaki la'aan oo mugdi iyo muran kuma jiro waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxau ihi jalla sha'nuh وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إلهي وحوري سبحانه وحاتمد geerida sakradeedii dhibkeedii iyo shidadeedii xaq iyadoo ku dheehan xaq bay ku timid markaasaa weliba lagu odhanayaa qofkay ku soo xaadirtay u timid daalika maa kunta minhu taxiid waxaad ka leexleexanaysay eed ka cararaysay waa kaa maanta ku haya ee dhinacna aanad uga leexan karayn waayo qofku inkastuu geerida ka cararo inkastuu is yidhaahda asbaabteeda iyo waxaad ku dhimanaysa ka fogow maalinta ajashiisu ay go'do halkuu joogaba waa ku haleelaysaa waxau idhi alimaamu abari fi tafsiiri hadihi alaaya wajaءat sakrat lmowt wahiya shidatuhu wa galabatuhu calaa fahmi alinsaan kasakrati min alnawmi aw isharaab waxaa looga jeedaa sakratu lmowt geerida dhibkeedii waxaa loo jeedaa ay shidatuhu wa galabatuhu calaa fahmi alinsaan waa adayga iyo kurbada adag ee dhimashadu ay leedahay iyo sida ay uga xoog roonaanayso qofka fahamkiisa iyo garashadiisii sida sikhradda qofku marka wax lagu sikhraamo uu cabo oo kale ama se u seexdo oo kale waayo ruuxu hadduu seexdo dee garashadiisii iyo garaadkiisii waa tegayaa oo ma garanayo maa yaduuru xawlah sidoo kale waxmaanka iyo maskaxda dooriye hadduu cabo dee waxa weeyaan caqligiisii waa daboolmaya marka taasaa lagu shabahay sakrat lmowt liannaha tuqati cala alcaqli bikurbatiha waayo garashadii iyo fahamkii qofka ayaa kurbada iyo dhibka ay leedahay ay ku daboolaysaa ilaa qofkii uu wax kala garan waayo waxau ihi imaamu lqurطubina ay kamratuhu wa shidatuh sakrat lmowt waa adaygiisa iyo shidadiisa qofka daboolaysa wa qaala alimaamu shawkani fi fatxi اlqadiir wاlmuraadu bisakrati اlmowt shidatuhu wakamratuhu alatii taksha اlinsana wataglibu calى caqlih waxau yihi waxaa looga jeedaa sakrat lmowt waa adaygiisa iyo kamradiisa qofka daboolaysa ee caqligiisa ka xoog roonaanaysa ee ka qaalib noqonaysa marka la ysku soo wada ururiyo waxay tahay sakratulmowt waa shiddada iyo kurbada qofku marka uu dhimanaayo haleelaysa ee daboolaysa ilaa waxa weeyaan caqligiisa iyo fahamkiisa ay ka xoog roonaato oo qofkii uu gaadho xad aanu waxa weeyaan waxba kala garanayn وفي حديث, وفي حديث عائشة الذي رواه البخاري عليه رحمة الله waxaa ku sugan xadiidka caaisha ee imaamu bukhaari saxiixiisa ku soo saaray inay tidhi ana nabiya sala allahu alayhi wasalama twufiya fii yowmiha wa fii beytiha wa fii xijriha wa bayna yadayhi rakwatun fiiha maa fajacala yudkhilu yadayhi fi lmaa fayamsaxu bihima wajhah wahuwa yaquulu laa ilaha ila allah ina lilmowti sakaraat caaisha radia allahu canha waxay tidhi nebi muxamed sala allahu alayhi wasalam waxaa la oofsaday maalintii anigu kaayahayga anu lahaa ilan guryihiisa ayuu ku wareegi jiro maalinba waxa weeyaan ta gurigeeda uu yahay ayaa u tegi jiray markaa waxay tidhi maalintii anigu aan lahaa ayaa nebiga la oofsaday gurigaygaana lagu oofsaday dhabtaydaana lagu oofsaday anoo dhabta sidaa ugu haya waxay tidhi markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam waxa hor yaallay weel biyo ay ku jiraan dabeed nebigu labada gacmood intuu weelkaa gashado ayaa biyahaas waxa weeyaan qoyaankooda iyo biyahaas ayuu wejigiisa sidaa ugu masaxayey isagoo nebigu sala allahu calayhi wasalam leh laa ilaaha ila allah ina lilmowti sakaraat ilaa xaq lagu caabudaa ma jira alla mooyaane geeridu dhibaato iyo sakaraad iyo shiddo ayaa ay leedahay uma nasba yadahu fajacala yaqulu fi rafiiqi alaclaa xataa qubida wamaalat yaduh waxay tii dabeed nebigu sala allahu alayhi wasalam farta intuu sidaa u taagay ayaa uu yidhi fi rafiiqi alaclaa ilaa waxa weeyaan la qabtay oo ruuxdii iyo naftii laga qabto gacantiisiina ay soo dhacday caaisha waxay lahayd markaa radia allahu canha falaa akrahu shidaة almowti liaxadi abada bacda rasuuli اllah sala allahu alayhi wasalam waxay tidhi waxa weeyaan nebi moxamed dabadii qof dambe kurbada iyo shiddada geeridu ay leedahay iyo sakaraadkeeda qof nebi moxamed dabadii qof dambe u nici maayo oo maadaama aan arkay nebi moxamedba wixii la mariyey iyo kurbadii la kulantay axad isaga dabadii aan kurbada u nacay oon u karaayaa maba jirto macnaha nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam oo dhabtayda aan ku hayo ayaan arkay wixii la mariye cid kalena maxaad u malayn macnuhu weeyi faatima binti rasuulillaah waxay lahayd markay aragtay aabbaheed oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kurbada haysa waa karbacbataah ayay lahayd kurbada iyo dhibaatada aabbahay haysaay adakaa markaasaa nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ugu jawaabayey laa karba calaa abiiki bacda alyawm faadumooy aabbahaa waa makruub oo kurba waa haysaa ma diidintaa laakiin wuxuu ugu laabqaboojiyuu niyadiiyo nafta ugu dejiyey wuxuu yidhi laa karba calaa abiiki bacda alyawm faadumooy aabbahaa maanta dabadeed kurba dushiisa ma ahaanin waa intii ugu dambaysay maantaa ugu dambaysee iska sabir baa uu ku yidhi idan ayuha alikhwatu walakhawaat kurbada nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam uu ka badbaadi waayey yaa ka nabadgelaya geerida nebi moxamed uu dhandhamiyey yaa ka nabadgelaya inaka mayitun wainahum mayituun wma jacalnaa libashari min qablika alkhuld afa in mitta fahum lkhaaliduun haddii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sidaa lagu lahaa oo uu dhintuu dhandhamiyey axad kalena maxaad u malaynaysaa walaalayaal almowtu laa yatruku sagiira walaa kabiira walaa صaxiixan walaa saqiima walaa ghaniya walaa faqiira walaa ra'iisa walaa mar'uusa bal wlaa nabiya mursala wlaa waliya صaalixa alkul yaduuqu اlmowt falmowtu kaasun wakulu nnaasi shaaribu mowtku ma yaqaano ku yar iyo ku weyn midna mid walba maalintiisa wuu qabanayaa iyadoon laga idan dalbin ma yaqaano kanaa caafimaad qaba iyo kanaa cudur hayaa kii cudurka qabay oo muddo dhan sii nool ayuu kii caafimaadka qabay oo ordayay qabanayaa ma yaqaano kanaa hodana iyo kanaa caydha kii hodanka ahaabaa laga yaabaa inuu ku bilaabo ka faqiirka hortii ma yaqaano kanaa madaxa iyo kanaa mijaha mid walba muddadii loo cayimay markay dhammaato waa qabanayaa bal u aabba yeeli maayo kani ma nebi lasoo diray baa mise waa weli saalixa dhammaan geerida waa dhandhaminayaan geeridu waa koobkaa sharaabkee nin walba uu kabanaayo ee ninna aanu ka badbaadayn low kaanat iddunyaa taduumu liwaaxidin lakaana rasuulu llahi fiiha xayan wa baaqiya haddii adduunyada cidi ku waarayso nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa ilaahay u dayn lahaa laakiin laa axada yabqa waa daaru lfanaa walkullu maxkuumun calayhi bilfanaa dhammaanteen waxaynu ku wada xukumannahay fanaa iyo dhammaansho idan limaada tatqaa ayuha alinsaan wa sawfa tulqaa fi turaab qof yahow maxaad isla qaadqaadaysaa eed la kibraysaa iyadoo ciiddaa hoosteeda lagu gelinaayo walimaada tatakabbar wasawfa taakuluka diidaan iyadoo jidhkaaga quruxda badan dirxi iyo ciidi ay leedahay oo ay dhammayn doonto waxaad la kibraysaa waa maxay walimaada taswiifu walgafla wa anta taclamu ana almowta ya'tii baktah waanahu laa yuraddu walow laxdatan waaxida idaa hajama calayka wataraqa baabak maxaad tawbada u dibdhigaysaa ee aada uga moogan tahay eed u leedahay waan toobad keeni doonaa iyadoo aad og tahay geeridu ogeysiis la'aan inay ku soo weerarayso oo albaabkaaga markay garaacdo ee muhladaadu ay dhammaato lagaa qabanayo idan la'aan waxau ihi imaamu lqurطubi calayhi raxmat اllah وأجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك وحول أمة إسلامك وحي ككلنتي موتك إن أنو داء قار لهين وداء معينة ملها كي عاوة صور شيبو قاضية سيديتن شركة لو دافية معناها دي سيديتن شركة أجل باقي واه لقى قادم مايو laakiin kii caawa dhashay haddaan muddo kaleba u qorayn markaasuu qabanaya markaa da' macluum oo la yidhaha da'daasuu ku yimaadaa ma leh sidoo kale ma laha waxa weeyaan cudur macluum oo gaar oo go-an oo la yaqaan oo la yidhaha qofka cudurkaasi ku dhucuunbaa dhinta bal waxaa laga yaabaa kii weligii aanu madax xanuunin isagoo socda inuu dhaco kii weligii ariix alfiraash dhulyaalka ahaana muddo badan inuu sii tamariyou sii tallaabsadaa laga yaabaa ma laha waxa weeyaan markaa astaan lagu yaqaano iyo xilli gaara ma leh oo uu imanaayo oo la odhan maayo xilli heblaayo ama maalin ama habeen ama saacad fulaan ayuunbuu yimaadaa waa waxaanad garanayn goor alla gooruu ku soo weerarayo habeen iyo maalin saacad sanad bil goor ay tahay waa waxaanad garanayn waxa u idhi xikmadda sidaa looga dhigayna waxa weeyi si mar walba loogu diyaargaraysnaado oo geerida qofku uu u noqdo qof mustacidu ah oo mar walba isdiyaargareeyey waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fi kitaabihi alkariim walikulli ummatin ajal faida jaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun waxaa lau yidhi subxaanah ummad waliba waxay leedahay ajal iyo xilli loo cayimay oo go'an ayaa ummad waliba leedahay markay ajashii iyo wakhtigii loo cayimee loo qoondeeyey loo asteeyey ay timaado ilbidhiqsi ka hormari maayaan kana dibdhici maayaan yacni waa zamanka ugu yar saaca xilliga ugu yar baa laga cabiray yacni in yarna soona hormari mayso kana dibdhici mayso eh muddadii mucayanka ahayd ayuunbay ajashu ku imanaysaa waxaa jumhuur lculamaa aayadda ay u daliishadeen calaa ana kulla mayitin yamuutu biajalih in mayd kastaa qof kastaoo dhimanaya ajashiisii loo qoondeeyey ilaahay u qadaray uun uu ku dhimanaayo wa kadalika alumamu lmujtamaca waxaa la mid ah ummadaha waxa weeyaan iyo dawaa'ifka oo dee ummad waliba xilligii wakhtigeedu uu ku ekaa ayuunbaa la halaagayaa ama la baabi'inayaaye kana soo horayn mayso kana dambayn mayso marka ajasha macluumkiihi tacumu alumama walafraada macan waxay caam yeelaysaa oo koobsanaysaa ummadaha guud ahaan iyo afraadda gaargaarka aba yacni ummad kastaba iyo fardi kastaba ajashiisii iyo wakhtigii loo cayimay dhaafi maayo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku yidhi fi kitaabihi alkariim waanfiquu mima razaqnaakum min qabli an yaatiya axadakum lmowt فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون إلهي وحول جل شأنه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت waxaad wax ka bixisaan waxaanu idinku arsaaqnay wax ka mida bixiya ilaahay raxmaddiisa iyo fadligiisa waxa ka mid a laguma odhan waxaan ku siiyeyba wada bixi waayo min waa tabciidiya oo waxay faa'iidaynaysaa bacd ay min bacdi maa rasaqnaakum marka alla subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wuxuu amray in waxa uu ku arsaaqay xoola iyo maal wax ka mida ay bixiyaan intaan midkood geeridu ku soo xaadirin fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariib dabeedan u odhan qofkii mar alle markuu arko maanta inay geeridii ku soo xaadirtuu dhimanaayo aanu qofkii odhan alla rabbigayow lowlaa akhartanii ay hallaa akhartanii waa lowlaa bimacnaa halla waana litaxdiid ilaahayow muddo dhow miyaad in yarun ii kaadisidoo dib iigu dhigtid oo maxaan samayn lahaa ma adduunyadii iga baylahasanayd ayaan dad kusoo ballaminaya un soo hagaajisanayaa maxaan yacni samaynayaa faasadaqa waakun min asaalixiin aan soo sadaqadaystoon maalkaygii iyo xoolahaygii wax ka soo bixiyo oo aan ka mid noqdo kuwa saalixiintaee wanaag iyo khayrka sameeye e waxa uu dalbanayaa marka uu arko in tale farihiisii ka haadoy ka baxday marka uu arko in calaamadihii iyo astaantii geeridu ku soo xaadirtay markuu arko maanta inay ugu dambayso ayaa calaacalka iyo cataabka u qabsanaya markaasuu odhanayaa allahayow in yarun dib iigu dhigoo ii kaadi aan wax soo sadaqadaysto oo aan camal wanaagsan soo sameeye eh laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qadaa'uhu wa qadaruh laa yubaddel xukumka alle iyo ilaahay wuxuu qadaray ee uu qorsheeyey la bedeli maayo ballantii iyo yaboohii ilaahay u ballan qaadina baaqan mayso ilaahay wuxuu yidhi subxaanah walan yu'akhira allaahu nafsan idaa jaa'a ajaluha nafna ilaahay dib u dhigi maayo marka ajasheedii ay timaado marka muddadii loo cayima ay dhammaato nafna ilbidhiqsina dib loogu dhigi maayo markaasaa ilaahay wuxuu raaciyey weliba wuxuu ilaahay sidaa uxukumuu u yeelay isagoo og weliba xaalkooda haddii la celin lahaa waxay samayn lahaayeen oo ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wallaahu khabiirun bima tacmaluun ilaahay weliba wuxuu og yahay uu xogogaal u yahay waxa aad samaynaysaan oo xataa haddii laydin celin lahaa waxaad yeeli lahaydeen baa alla og yahay oo waxay la mid tahay aayaddii kale alla u yidhi jalla sha'nuh walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun xataa haddii codsigooda la aqbali lahaa oo dalabkay doonayaan loo yeeli lahaa oo adduunyadii dib loogu celin lahaa halkoodii unbay ka miisi lahaayeen wanaag shaqo kumay darsadeen waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigiisu waa shaamil oo caalim bimaa kaan wamaa yakuun wamaa lam yakun low kaana kayfa yakuun waxaa cilmiga alle uu caam yeelay wixii ahaaday hore u dhacee jiray iyo waxa ahaan doona iyo xataa waxaan dhicin haddii uu dhici lahaaba siduu noqon lahaa baa ilaahay ogyahay waayo nimanka adduunyada loo celin maayo oo ilaahay baa xukumay inay ka xaaraansan tahay qof dhintoo aakhiro tegay dib adduunya in loogu soo celiyaa allah taa xarimo waa xukum alla u gaadhay inaan marnaba la celinayn laakiin ilaahay dee waa caalimu lghaybi washahaada maa kaana wamaa yakuun wamaa lam yakun eh waxa uu ka warbixiyey xataa haddii la celin lahaa siday yeeli lahaayeen oo rabbi waxa uu yidhi xataa haddii la celin lahaa halkoodii unbay ka miisi lahaayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala fii kitaabihi alkariim waxa uu ku tilmaamay in fara badan hadday dalbadaan in la celiyo oo laga raali noqdo inaan marnaba laga aqbalayn wain yastactibuu famaa hum min almuctabiin ilaahay wuxuu tilmaamay mawaaqif dhowr ah oo markay tagaan ay dalbanayaan in marun la celiyo ilaahay markay ishortaagaan ay arkaan xaqiiqada amarka indhaha ay ku qabtaan ee wixii haybka ahaa ee ka maqnaa uu noqdo wax makshuuf oo cayaanan ugu muuqda waxay odhanayaan ilaahay ow na celi laakiin laga yeeli maayo markay cadaabkii indhaha saaraan ee naarta la dul joojiyo ee naartii haybka ahayd ee laga qariyey ay u muuqatana waxay odhanayaan ilaahay ow na celi laakiin laga yeeli maayo maxsharka qiyaame markay istaagaan ee kurbada iyo shadaa'idda ay arkaan waxay odhanayaan allahayow na celi laakiin laga yeeli maayo ilaahay waxaa yidhi subxaanah mawaaqiftaa wax ka mid a isagoo tilmaamaya walow taraa id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarnaa wasamicnaa farjicnaa nacmal saalixan inaa muuqinuun waxaa la yidhi subxaanah haddaad arki lahayd nebi allow yacni arrin aada iyo aada u cajo badan haddaad arki lahayd marka ay kuwii dembiilayaashaha ee mujrimiinta ahaa iyagoo madaxa foorariyey ilaahay agtiisa oo ilaahay markay hortaagan yihiin madaxa iyagoo waxa weeyaan foorariyey oo hoganaayo dullaysan haddaad arki lahayd xaaladdaa iyagoo ku sugan oo leh rabbigayow absarnaa wa samicnaa waxaad noo sheegi jirtay waxay rusushaadu noo sheegeen wixii kutubtaada ku qoraa maantaanu aragnay oonu maqalnay macnaha dee waanu arkaynaa oo qaybkii baa noqday caalamu shahaada waxaanu arkaynoo horteeda taagan ee allahayowna celi iminkaanu yaqiinsannae camal wanaagsan aanu soo samayne fakashafnaa canka gitaa'aka fabasaruka alyawma xadiid daahii baa laga rogay markaasaa araggiisii uu yahay sida xadiidkiiyo birta mid wax walba ka tafaya oo ka dusaya macnaha insaanku maalintaas yacni wax arki ogaah araggiisu fiiqanah oo dheerah maqalkiisu badanah kii loogu taag waaye adduunyada arag xaqa oo maqal oo ku dhaqan ayaa aakhiro si fiican waxu arkaya oo u maqlaya laakiin waa xilli maqalka iyo aragga midna aanu anfacayn mar hadduu adduunyadii ku dayacay waxaa lau yidhi subxaanah walow taraa id wuqifuu cala annaari faqaaluu yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina wanakuuna min almu'miniin bal badaa lahum ma kaanuu yukfuuna min qabl walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun waxaa lau yidhi subxaanah haddaad arki lahayd nebi allow xilli naartii la dul joojiyey oo jahanamo indhahooda ay ku arkayaan markaasay odhanayaan iyagoo calaacalaya oo cataabaya hooggayaga iyo qoomamadayada iyo shallaytadayada eh miyaa nala celiyo aanu aayaadkii rabbi mar dambe yaanaan soo beenin oo aanu rumayna eh ayay odhanayaan waayo maanta waxay hore u diidayeen bay indhahooda ku arkeen laakiin ilaahay waxa uu yidhi xataa haddii la celiyo lacaaduu limaa nuhuu canhu wainahum lakaadibuun waa beenaalayaal oo wanaag may sameeyeene xumaantoodii unbay halkii ka miisan lahaayeen waxaa kaloo rabbi yidhi subxaanah watara alظaalimiina lamaa ra'w alcadaaba yaquuluun hal ilaa maraddin min sabiil waxaad arkaysaa kuwii dhaalimiinta ahaa oo markay cadaabkiiyo cuquubada indhaha saaraan odhanaaya meel loo noqdo iyo noqod waddo loo maraa ma jirtaa hal ilaa maraddin min sabiil waddo iyo dariiq loo qaadaa noqosho adduunyo talow ma jirtaa halkee loo maraa waa midaanay helayn waxa waa la yidhi subxaanah xataa idaa jaءa axadahum اlmowtu qaala rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fima tarak kalaa inaha kalimat huwa qaa'iluha wamin waraa'ihim barzakun ilaa ywmi yubcauun waxaa lau yidhi subxaanah midkood marka ay geeridii u timaado macnaha muqadimaadkii iyo hordhacii iyo sakaraadkii iyo kurbadii mawdku marka ay qofka soo daboosho ee uu arka maanta inay ugu dambayso adduunyo ayaa wuxuu odhanayaa rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixan fiima tarak allaha yow maanta i celiya oo adduunyadii dib iigu celi oo in yaruun dib iigu dhig waxoogaa yar ii kaadi oo haddii lagu celiyo maxaad samaynaysaa lacallii acmalu saalixan fiima tarak waxaan mudanahay haddaad i celiso inaan camal wanaagsan soo sameeyo waxaan hore u soo dayacay gaboodfalkaan sameeyey camalkan waxa weeyaan ka tegey inaan dib u soo sameeyo ayaa la arkaa ilaahay wuxuu ugu jawaabayaa kallaa waa kalimatu radcin wa zajrin taasi waa ma dhacdo waxaan dhacayn weeyi waa riyo iyo hadal aad iska tidhi uun innahaa kalimatun huwa qaa'iluhaa waa erey iyo kelmad uu iska yidhi uun oon laga hoos qaaday macnaha waad iska tidhi macnaheedu waxa weeyi hadalkiisa ayaan laga hoos qaadayn oo isaga ayuunbaa iskaga dhawaaqay waxaa kaluu rabbi lahaa subxaanah waandir innaasa ywma yaatiihim alcadaab fayaqulu aladiina dalamuu rabbana akhirna ilaa ajalin qariib nujib dacwataka wanatabic rusul awalam takunuu aqsamtum min qablu ma lakum min zawaal waxaad uga digtaa nebi allow dadka maalinta cadaabkiiyo cuquubadu ay u iman doonto dabadeed dhaalimiintii ay odhan doonaan allahayow muddo dhow waxa weeyaan dib noogu dhigo in yar noo kaadi annu baaqaagii khayrka aad noogu baaqaysay iyo dacwadaadii aannu ajiibno oo rusushaadii aannu raacna eh ilaahuw in yar dib noogu dhig markaasaa lagu odhanayaa miyaydaan ahayn kuwii ku dhaartay inaydaan adduunyada kaba zuulayn inaad ku waaraysaan inaad halkaa daa'imaysaan kuwii yidhi miyaydaan ahayn kullu nafsin daa'iqat lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lguruur ilaahay waxau idhi subxaanah naf waliba waa tii geerida dhandhamin doonta maxaa ka dambeeya haddii geerida inta la dhandhamiyo sidaasuun lagu dhammaanayo raaxa bay noqon lahayd laakiin geerida waxaa ka dambeeya xisaab iyo su'aal iyo jannatun aw naar labadaa mid uun waxaa lau yidhi markaa wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah waxaana abaalladiinnii laydin dhammaystirayaa oo laydin oofinayaa maalinta qiyaame faman zuxzixa can innaari waudkhila aljanna haddaba qofka naarta laga dheereeyo ee jannada la geliyaa faqad faaz alla ilaahay kaasaa liibaanay liibaanta xaqiiqadaee dhabtiihi waa alfawzu biljanna waalnajaatu min annaar taasaa liibaan ah dabeed alla waxa uu tilmaamay dheefta adduunyo sida ay dhalanteed iyo wax yaroo lagu dagmayo on qiimo lahayn u tahay wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lguruur raaxada adduunye may ahaanin noloshan adduunye may ahaanin ilaa raaxo yar oo lagu dagmayo lugooyo ah mooyaane waa lugooyo wax waxa weeyaan lagu waarayo ma aha cabdiraxmaan naasir asicdi aayaddaa markuu fasirayey wuxuu yidhi hadihi alaayat alkariima fiiha tazihiidu fi dunya bifanaa'iha wa cadami baqaa'iha wa annaha mataacu lguruur waxau yidhi aayaddan sharafta badan waxaa ku jirta in layska zaahidinaya arrinka adduunyada maadaama ay dhammaanayso oo wax baaqi noqonaya aanay ahayn waa dhiirigelin laysku dhiirigelinaayo in laga zaahido adduunyadoon laysku ilaabin wa annaha mataacu lguruur waxaa kaloo aayadda ku sugan inay adduunyadu tahay raaxadaa yaree lugooyadaee lagu dagmaayo taftinu bizakhrafiha wa takhdacu biguruuriha dhaldhalaalkeeday dadka ku fidnaynaysaa lugooyadeed iyo guruurkeedaanay dadka ku dagaysaa wa taguru bimaxaasiniha quruxdeeday dadka ku dagaysaa uma hiya muntaqila wa muntaqalun canha ilaa daari alqaraar waxa uu sheekhu yidhi adduunyada noocaasii inkastoo dhaldhalaal iyo dheef iyo qurux ay yeelato haddana waa muntaqila mid guuraysa oo gebigeedu adduunka aad arkaysaa wuu kharaabayaa cirya dhulba iyo inta udhaxaysaba wa muntaqalun canha ilaa daari alqaraar waxaana looga guurayaa oo dadkii joogayna ay uga guurayaan daarta qaraarkee lagu sugnaanayo ee hantida ah ee lagu waarayo allatii tuwafaa fiiha annufuusu maa camilat fii hadihi addaari min khayrin wa shar daartaasoo nufuustu waxay yacnii qabatay iyo wixii ay adduunyada ku tabcatay shar iyo khayrba halka loogu oofinaya nafaha oo daarta aakhiro ah halkaasay u guurayaan dadku kullu man calayhaa faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam wax alla waxa arlada dusheeda ku sugani waa dhammaanayaa oo waxa weeyaan ku waari maayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuunbaana baaqi noqonaya alxayu alqayuum kaasunbaa waxa allahaasunbaa baaqi noqonaya allaha weynida iyo sharafta iyo deeqda ballaadhan iska leh kullu shayin haalikun ilaa wajhah lahu lxukmu wa ilayhi turjacuun dhammaan wax alla waxa adduunka joogaa waa dhimanayaan waanay halaagsamayaan ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala xukumka iyo talada isagaa iska leh xaggiisa ayaana laydin celinayaa annafsu tabkii cala addunyaa waqad calimat ana asalaamata fiiha tarku maa fiiha laa daara lilmar'i bacda almowti yaskunuha ila alatii kaana qabla almowti yabniiha fain banaaha bkhayri طaaba maskanuhu wain banaaha bishari khaaba baaniha ayna almuluku alatii kanat musawطanaة xatى saqaaha bikaأsi اlmowti saaqiha amwaaluna lidawi اlmiiraasi najmacuha waduuruna likharaab اdahri nabniha waxaa shaacirka xakiimkii u lahaa naftu waxay mar walba u ooyeysaa oy u calaacalaysaa adduunyada iyadoo og in badbaadadeedu ay ku jirto waxa adduunyada ku jira inay isaga zaahido waxau idhi laa daara lilmari bacda almawti yaskunuhaa ila alatii kaana qabla almawti yabniiha yacni ruuxu markuu dhinto dabadeed guri uu gelaya ma laha oon ahayn kii dhimashada ka hor u dhisanayey macnaha adduunka intaynu joogno nin walba gurigiisii aakhira halkan uu ka dhisanaya dee ninka camal iyo cibaado fiican sameeya guriga uu gelayaa waa daarta jannada ee ladnaanta iyo barwaaqadu ay taallo laakiin ninka maanta cibaado loogu taag waayo macsiyo mooyaane guriga uu gelayaa waa daarta naarta ciyaadan billaah ee cuquubada iyo kurubaadka iyo shadaa'iddu ay yaallaan waxa uu yidhi markaa fain banaaha bikhayrin taaba maskanuhu wain banaaha bisharin khaaba baaniiha haddii gurigii adduunyada uu ku dhisanayey khayr iyo wanaagu ku camiro waa qofkii muuminka ahaaye alla ilaahay gurigiisu waa wanaagsanaaday oo daartii hore ka wanaagsan ayuu u hoyanayaa markuu qabriga tago oo mar alla marka xabaasha lagu rido intaan aakhiro iyo suurtiiba la gaadhin horta qabrigiisa ayaa u noqonaya beer beeraha jannada ka mid a ilan waa guri uu hore ugu camiray camal wanaagsan eh laakiin haddii shar iyo xumaanu ku dhisay gurigaa waa daartii aakhire eh khaaba baaniiha kii dhisaya waa hoogay oo halaag iyo hoog ayaa qabriga kaga horeeyay iyo cadaab waxau ihi ayna almuluuku alatii kaanat musaltanatan xataa saqaaha bika'si lmowti saaqiiha aaway boqoradii saltanada iyo madaxtinimada lahaa ee adduunka u talin jiray maamuli jiray waxa weeyaan mid waliba koobkii geerida ayuu ka baday adduunkana waa ka socday imisaa hebel iyo hebel iyo fulaan iyo fulaan iyo dad taariikh lahaa laga sheekeeyaa halkay mareen waa taxta alard siday kuwaasi ciidda uga hoos mareen ee dhulka hoostiisa ay u galeen ayaa dhammaanteen waddadaasi ay tahay mid la hayo oo la wada maraayo waxau yidhi amwaaluna lidawi lmiiraasi najmacuha waduuruna likharaabi dahri nabniiha xoolaheenna waxaynu u ururinaa dadka inaga dhaxlaya oo maal kastood ururiso taajir kasta ahaw oo maalinta aad dhimatee qabriga lagu dhigo dee shilin kaa raaci maayo waa lagaa dhaxli guryaheennana baa uu yidhi waxaynu u dhisanaa kharaab iyo inay baaba'do waayo kam min madaa'ina fi laafaaqi qad buniyat amsad kharaaban wa afna almowtu ahliiha fara badanaa magaalooyin iyo mudun adduunka daafihiisa kale fog laga dhisay oo waxa weeyaan noqday kuwa kharaab ah mawdkiina ehelkoodii uu baabi'iyey oon cidi maanta ka noolayn dad iyo dunyatoona likulli nafsin wain kaanat calaa wajalin min almaniyati aamaalun tuqawiiha naf waliba haba ka cabsata geerida laakiin aamaal iyo ididiilooyin adduunka waxa weeyaan ku xambaaraya inay jeclaato ayaa naf waliba ay leedahay laakiin aamaashaasi way iska soo gaabanaysaa oo almar'u yabsutuhaa waddahru yaqbiduhaa wannafsu tanshuruhaa waalmowtu yatwiiha iyadu naftu way iska ballaadhsanaysaa oo way ku luga fidsanaysaa adduunyada laakiin mawdka iyo geerida ayaa soo gaabinaya oo soo duubaya way iska soo gaagaabanaysaa laa tarkananna ila addunyaa wamaa fiiha faalmowtu laa shaka yufniina wa yufniiha ha u ilanin adduunyo iyo dhalaalaalka iyo quruxda dhex taalla waayo shaki la'aan mawdka ayaa inakiyo iyadaba ina dhammaynaya oo laa axada yabqaa cidi hadhi mayso wacmal lidaarin hadan ridwaanu khaazinuha waljaaru axmadu waraxmaanu naashiuha qusuuruha dahabun wlmisku tiinatuha wazacfaraanu xashiishu naabitun fiiha anhaaruha labanun maxdun wamin casalin walkhamru yajri raxiiqan fii majaariha waxau ihi waxaad u shaqaysataa daar berritoo leh waxa weeyaan khasanadeeda iyo kuwa maamulaya malaa'igta rabbi ee sharafta leh ay yihiin jaarka aad kula jaaraysaa nebi muxamedu yahay sala allahu calayhi wasalam waa jannada eh waxaana waxa weeyaan fadli iyo abaal badani usoo hoyday qofka nebi muxamed kula muraafaqooda fi ljanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inaga yeelo kuwa nebiga sala allahu calayhi wasalam kula saaxiiba fii jannati alfirdows laakiin camal iyo cibaado ayay u baahan tahay waayo saxaabigii weydiistay ee yidhi waxaan doonayaa muraafaqataka fi ljanna waxau yihi faacinii bikasrati sujuud sujuud badan iyo camal badan iigu soo kaalmee macnaha camal iyo cibaado ayaa lagu helaa muraafaqatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fi ljanna ilaaha raxmaankiina uu yahay jannada qiimaha leh ka isagu abuuray ee diyaargareeyey ee gacantiisa ku diyaargareeyey fooqyadeedu waa dahab ciiddeedu waa miski udgoon waxay ka qabto waxa weeyaan webiyada ka rogmanaya dhexdeeda qulqulaya waa caano saafiya iyo malab iyo khamro aan wareer iyo dhib lahayn faman yashtari daara fi lfirdowsi yacmuruhaa birakcatin fii dalaami leyli yuxyiiha waxa uu yidhi haddaba waxa weeye daartaa firdowsa waa jannat raxmaan yaa ku camiraya ragcado habeenka mugdigiisa markay dadku hurdaan uu ku nooleeyo macnaha halkaa waxaa lagu dhaxlo ayay ka mid tahay rakacaadka waxa weeyaan loo kacayo ee addoommada muuminiinta ay u kacaan waa salaatuleylkiiye xilliga dadka kale ay hurdada isaga raaxaysanayaan walaalayaal waxaa shaki la'aana bacda almowti xisaabun uma jannatun aw naar waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi zacama aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcaثuna uma latunaba'una bima camiltum wadalika cala allahi yasiir waxay ku andacoodeen gaaladii inaan la soo saarayn oo macnaha markay dhintaan sidaa ay ku dhammaanayaan ay ku baaba'ayaan macnaha waxay diideen oy garan waayeen oo ay inkireen in geeridu ay tahay intiqaalun min daarin ilaa daar maaha dhammaanshay iyo fanaa ah waa daar baa laga guuray oo daar kalea loo guuro hanti ah daaru dunya ayaa laga intiqaalay oo waxaa loo intiqaalay daaru laakhira wahiya daaru lqaraar laakiin iyagu waxay ka dhigeen inay tahay fanaaun maxad dhammaansho oo mar hadduu qofkii dhinta halkaa uu ku baaba'ay waxa uu rabbi yidhi markaa waxay ku andacoodeen inaan dib loo soo saarayn laakiin ilaahay waxa yihi waxaad ku tidhaa nebi allow maya waa laydin soo saarayaa rabbigay baan ku dhaartaye uma latunaba'unna bimaa camiltum wadalika cala allahi yasiir dabeed waxaa laydinka warramayaa waxaad camal fasheen oo laydinku abaal marinayaa arrintaasina ilaahay subxaanahu wa tacaala waa u saalan tahay waxa ilaahay insaanka ku ceebeeye oo ku canaantay inuu abuurkiisii hore iloobay oo ilaahay maahmaah iyo tusaale intuu usoo qaatay uu yidhi sidee la ii soo celinayaa intuu bilowgiisii hore iska halmaamay oo ilaahay waxa u yihi jalla sha'nu wadaraba lana mahala wanasiya khalqah insaanku edabdarre intuu ka qabo iyo sida waxa weeyaan uu fogaaday annakiibuu tusaale noo soo qaatay intuu yani waxa weeyaan abuurkiisii hore iska iloobay iyo allihii bilaabay oo waa maxay masalka alla uu soo qaatay qaala man yuxyi alcidaama wahiya ramiim waxa uu yidhi oo la faham baaliyoobay yaa soo noolayn kara waa insaankii bacsiga iyo soo soo saaridda dafirsanaa ee edabta daraa ayaa ku dhiiraday ilaahay masalkaa inuu usoo qaato man yuxyi alcidaama wahiya ramiim laakiin alla waxa u yihi jalla sha'nuh qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala mara wahuwa bikulli khalqin caliim waxaad ku tidhaa nebi allow waxaa lafaha baaliyoobeed la yaaban tahay soo noolayn doona allihii markii horeba abuuray iyagoon jirinba oo cadam ah wahuwa aladii yabda'u alkhalqa uma yuciiduh wahuwa ahwanu calayh ilaahay markii hore adoon jirinba ku abuuray ee ku bilaabay ayaa imika markaad dhimatayna dib kuusoo noolaynaya oo kusoo saaraya qofka caqliga liina wuxuu garanan karaa in maadaama uu yani qirsan yahay abuurkii hore ilaaha abuurkaa horeba sameeyey soo celintuna inaanay waxba la ahayn oo ilaahay la fudud ahay wlow ana ida mitna turikna lakana almowtu raaxata kuli xayin walakina ida mitna bucina wanus'lu bacdahu can kuli shayin waxaa shaacirkaasina uu lahaa haddii markaynu dhimanno sidaa un laynagu daynayo oo lagu baaba'ayo dee geeridu waxbay noqon lahayd raaxada qof kastaoo nool oo adduunyada tacabkeedaaba lagaga nasan lahaa laakiin waxau yihi markaynu dhimanno waa layna soo saarayaa wanus'alu bacdahu can kuli shay wax walba can alqaliili waalkaiir wixii yaraa iyo wixii badnaa shay walba waa la isweydiinaya faman yacmal mihqaala daratin khayran yarah waman yacmal mihqaala daratin sharan yarah quraanjo qadarkeedna ha noqdee shar iyo khayr waxaad kasbatay ayaa lagaa goynaya oad u xidhan tahay kullu nafsin bima kasabad rahiina waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala geerida ku tilmaamay inay tahay musiiba musiiba inay tahay kusoo habsanaysa qofka musiibadaasina waxay u baahan tahay diyaar garow ilaahay wuxuu yidhi in antum darabtum fi lard faasaabatkum musiibat lmowt haddaad socotaysaan oo safar arlada ugu baxdaan oo dabadeed faasaabatkum musiibat lmowt ay idin haleesho oo idinku habsato musiibada geerida ee dhimashada idan rabbi subxaanah waxa uu geerida ku tilmaamay annahaa musiiba idan haadihi lmusiibatu aatiyatun laa maxaala famaada acdadna laha way imanaysaa oo shaki ma laha maxaadse u diyaar garaysatay tazawad min altaqwa fainaka laa tadri إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر فكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر وكم من سبي يرتجى طول عمره وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري وعشاعر كاسي لها waxaad sahay qaadataa taqwada iyo cabsida rabbi waayo war uma haysid hadduu gabalku kuu dhaco in waagu kuu barye fara badana qof caafimaad qaba oo cudur la'aan u dhintay iyo mid in badan dhulyaal ahay oo cudur la jiifay oo in fara badan noolaaday fara badanaa ilmo yar oo cimri dheer loo rajaynayey iyadoo kafankiisiiba la tulay oo aanu waru hayn فما لك ليس ينفع فيك وعظ ولا زجر كأنك من جماد ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي وحول شاعرك أكله محاكو سقناضي ee wacdi iyo waciid midna aanu waxba kuugu tarayn sidii waxaad qori ama geed tahay waad murugoon doontaa sahayla-aan adduunyada haddaad ka safarto waanad guuldarraysan doontaa marka kii dhawaaqaya kuu dhawaaqo ee suurtu dhacdo ee maxsharka laysugu yimaado falaa ta'man lididunyaa salaaxan fa ina salaaxaha caynu lfasaadi weliga ha aaminin wanaag adduunyo iyo salaaxeeda waayo salaaxeedu waa fasaadka cayntiisii oo adduunyo hagaag ma leh hadday markaa qosliso in badan bay kaa oohin mar hadday ku faraxti gelisana in badan ayay ku murugo gelin marnaba saafi bilaa dhibaato a ma leh waxay ku dheehan tahay oo lagu abuuray dhibaato iyo waxa weeyaan mashaqa ولا تفرح بمال تقتنيه فإنك فيه معكوس المراد وتب مما جنيت وأنت حي وكن متربيا قبل الرقاد هكو فرح حولها ضرورستي وأنت كوارين مرادك أنا أنت كهلين waxaad galabsateed kasbatee kaa dhacay xumaanna intaad nooshahay ka toobadkeen waxaanad ahaataa mid baraarugsan intaan iilka lagu dhigin tazawad liladii laa budda minhu faina almowta miiqaatu lcibaadi ka lama huraanka waa ruux walba u diyaargarow oo u sahay qaado waayo geeridu addoommadoo dhan ballanqaadka aanay dhaafaynen marnaba ka baaqanayn weeyi atardaa an takuuna rafiiqa qawmin lahum zaadun wa anta bigayri zaadi miyay ku raaligelinaysaa ood jeceshahay inaad raacdo dad waxa weeyaan safarah oo iyagu sahaydoodii wata adoo bilaa sahayah inaad la socotaysa miyaad jeceshahay jawaabtu waa maya waxaa taa la mid ah inaad adduunyada iska joogto adoon aakhira u sahay qaadan oon camal iyo cibaado wanaagsan la iman waayo dadka mu'miniintihi waa dad safarkii aakhiro u diyaar garaysan sahaydiisiina haysta laakiin qofka caasiga ama mujrimkaah waa qof safarka aanu sahay qaadan nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu lahaa sida xadiidka ibnu cumar uu warinayo sheekhu lalbaanina fi silsila uu kusoo saaray biraqam alf wa mia wa sabcatin wa khamsiin waxaa ibnu cumar uu leeyahay akhada rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama bimankibi nebiga ayaa garabka isoo qabtay faqaal markaasaa waxa uu igu yidhi kun fi dunyaa kaannaka gariibun aw caabiru sabiil ibnu cumarow waxaad adduunyada dhexdeeda ku ahaataa sidii nin qariibah oo waddan aan waddankiisii ahayn jooga ama waddo ka tallaabaya oo ka gudbaya ahaw nebigu sala allahu calayhi wasalam ibnu cumar wuxuu kula dardaarmay adduunyada labadaa sifa inuu ku sugnaado sidii nin khariibah oo waddanaan waddankiisii ahayn tegay ama waddo ka gudbaya jid ka tallaabaya waxaanu naqaanaa qofka khariibkiihi dee waddankaa yacni waxa weeyaan sahaydaa iyo intaa uu maalmaha ku jooga mooye wax urursi kale kuma fakere wuxuu ka fakaraa un waddankaagii asalkaha sideed ugu noqon doontaa wuxuu xoola urursanayana xaggaasuu urursanaya hadduu ninka wad qofku hadduu waddo ka tallaabayana dee labada dhinac intuu iska eegay inuu gaari soo socdo ayuu hore uga tallaabaa marka masalkaa nebigu wuxuu ugu soo qaatay adduunyada sababtu waxay tahay macnaha adduunyada haysdhiganin sida ninkaa waddada ka tallaabaya aanu waddada u seexanayn laakiin deg deg uu goynaya uu uga tallaabayo sida ninkaa qariibkee waddan kale u safray aanuu halkaa isugu dhiganayn aanuu isugu ilaabayn ee waxa weeyaan uu ugu soo dadaalayo si uu beledkiisii si uu ugu soo noqon lahaa sidaasoo kale adduunyadani daartaadii iyo degaankaagii asalka ahaa ma ahae degaankaagii asalka ah hayloobina u diyaargarow waayo degaankeenna asalkii wuxuu ahaa filjanna jannada ayuu ahaa laakiin aabbaheen aadam wa ummunaa xawaa ibliis calayhi lacaa'in ullah markii geedkii loo diiday uu u qurxiyey ee ay ca- macsiyadaa ku dhaceen ayuu u sababay in halkaa laga soo dejiyo oo rafaadka iyo tacabka adduunye la keeno marka waxaynu nahay dad waxa weeyaan safar iyo qurbe ku jiroo yimid meelaan degaankoodii iyo daartoodii ahayn qofka muuminkaana degaankiisa iyo daartiisa asalkiihi waa daaruljanna halka ilaahay ridihiisa u yaallo idan halkana isku iloobine halkaa u diyaar garow ibn cumar hadihi alwasiyaة الnabawiya طabaqahaa qawla wa ficla odhaah ahaan iyo ficil ahaan labadaba waa u dhaqangeliyey hadal ahaan wuu u dhaqangeliyey oo mar alla markii uu nebigu hadalkaa ku yidhi wuxuu caado u lahaa oo ibnu cumar uu odhan jiray idaa asbaxta falaa tantadir اlmasaa waidaa amsayta falaa tantadir الصabaax wakhud min صixatika limaradik wa min xayaatika limawtik wuxuu odhan jiray haddaad waa beriisato gabaldhaca ha sugin waxa laga yaabaa inaanad gaadhin haddii gabalku kuu dhaco waa beriga ha sugin waxa laga yaabaa inaanad gaadhin caafimaad qabkaagana waxaad u sahay qaadataa cudurkaaga noloshaadana waxaad u sahay qaadataa dhimashadaada oo macnaha intaad caafimaadka qabto tabcoo camal wanaagsan la imo intaan cudur ku iman intaad nooshahay wax qabso oo ilaahay ka cabso oo camal wanaagsan samee intaan geeri ku iman هي القناعة لا تبغي به- بها بدلا فيها النعيم وفيها راحة البدن انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن يعني قناعة وحبها كدورسا نعمة إيا الراحة تلك نبتي وإيادة ولو حضو في رسطة أموالي أدون دتكي كل مستي إيه جمعيي ميي كلتغين الدنيا ده وحان لبقوا عد عدهين القطن والكفن jawaabtu waa maya idan mar hadday labadaasi kaa raacayaan camalka hantida kuu ah ee halkaa kugu anfacaya waxa weeyaan ku dadaal oo adduunyayay ku lugoyn walaalayaal idan laabudda min dikri hadihi lmusiiba mufariqu ljamaacaat musiibadaa mowdka kaa dadka kala geynaya bayna alaxiba kaa waxa weeyaan nolosha adduunyada kaa qabanaya adoon u diyaarsanayn oo moodaya inaad maalma sii joogayso ka waxa weeyaan kaa mawdka ee kaa qabanaya nafta isagoona ogeysiisku siin in la xuso oo la hadal hayo oo dadka la xasuusiyaa arrin muhiima weeyi waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam akhiruu dikra hadimi aladaat almowt fama dakarahu cabdun qat wahuwa fii diiqin ila wasacahu calayh walaa dakarahu wahuwa fii sacatin ila dayaqahu calayh xasanahu alalbaniyu fi lirwa min xadiisi abi hurayra waxa uu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam akhiruu dikra haadimi aladaat war waxaad fara badisaan oo aad badisaan xuska iyo hadalhaynta ka macmacaanka gooya haddii la yidhaahdo haadim addaalu lmucjama daal dhibicla laga dhigo haadimu ladaat ay qaaicu ladaat waa ka gooye macaanka waayo dhadhan kastood ku haysay hadday cuud tahay hadday caafimaad tahay hadday madaxtinimo tahay ka mar keliya kaa jaraya een kula sugayn muddadu markay gooda waa mowd haddii bidaal daalka muhmalka la akhriyana haadim waxa weeyaan alladii yahdim ka duminaya baabi'inaya oo macaan kastood haysay wuu zuulinaya waanu baabi'inaya waxa uu nabigu yidhi markaa kaa macmacaanka gooya waxa weeyaan hadalhayntiisa iyo xuskiisa farabadiya waxa uu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam isagoo sababta inagu xambaaraysa hadalhaynteeda hadalhayntiisa waxa weeyaan inoo caddeeyey ayaa nebigu waxa uu yidhi famaa dakarahu cabdun qatu wahuwa fii diiqin ilaa wasacahu calayh ruuxu waxa weeyaan geerida ma xasuusta weligii isagoo diiqad iyo cidhiidhi adduunye ku jira ilaa wuu u ballaadhiyaa oo macnaha qofka diiqad iyo cidhiidhi nololeed oo adduunye ku jira markuu geerida xasuusto ayaa diiqadaa adduunye lafteedaa u ballaadhanaysa waayo dee markuu geerida iyo kurbada iyo waxa ka dambaysa uu eego adduun iyo dhaldhalaalkiiba wuu ka quusanayaa oo dooni maayo markaa diiqadii uu ku jiray iyo cidhiidhigii adduunyo ayaa waasac uga dhigayaa mowdku marka uu xasuusto waayo ma doonayaba intaa in ka badan halku u socduu garanaya waxa uu nabigu yidhi walaa dakarahu wahuwa fii sacatin ilaa dayaqahu calayh addoonku ma xasu- ma xasuusto ma xuso mawdka isagoo ku jira waasacnimo yacni nololeed xagga adduunyada waasacnimo isagoo kaga jira hadday caafimaad tahay iyo hadday cuud tahay iyo hadday nolol kale tahayba isagoo waasac ku jira ma xasuusta mawdka ilaa dayaqahu calayh ilaa hadduu xasuustase waasacahu ku jiro waa ku cidhiidhiyaya oo macnaha wax alle wuxuu haystay waxaa cidhiidhi kaga dhigaya xusuusta mawdka uu xasuustay adduunyadaa dhan iyo wax alle wuxuu haystay wuu kusoo cidhiidhiyoomayaayo taaka ayay ku noqonaysa idan yacni mawdka oo la xasuustaa qofka waxa weeyaan masaa'ibka iyo dhibaatooyinka ku suganna yacni xasuusta mawdku masaa'ibta adduunyada way kuu fududaynaysaa oo siday kuugu sahlaysaa dee waxba uma arkasidba way kula fududaanaysaa markaad eegto waxaa kaa dambeeya sidoo kale qofkii nicmo iyo taraf iyo barwaaqo ku jirayna way ku soo cidhiidhinaysaa oo wuxuu arkayaa waxani inaanu ahayn oo nicmo iyo raaxo aanay ahayn raaxo laysaga dambaynayaa oo geeri ka dambaysa bacdu salaf waxay yidhaahdeen man dakara almawta haanad calayhi masaa'ib addunya qofka geeri xasuusta masaa'ibta adduunyadoo dhamme waa la fududaata waxba lama noqoto wa qaala bacduhum man jacala almawta nusba caynayh lam yubaali bidiiqi dunya walaa bisacatiha qofka mar walba indhihiisa hortooda soo dhiga dhimashada ee xasuusnaada dan kama galo adduunyo ballaadhkeeda iyo cidhiidhigeeda midna dan iyo muraad kama galo abu dardaana waxa uu yidhi idaa dukira almawta facudda nafsaka ka axadihim haddii dadka dhintay lasoo hadal qaado naftaada ku tiri mid ka mida inaad tahay xasanulbasrina wuxuu yidhi calayhi raxmat ullah fadaxa almawtu dunya falam yadac lidii lubbin faraxa mawdku adduunyo waa fadeexeeyey oo qof caqli leh wuxuu ku farxo ugama tegin yacni nin inuun caqli iyo garasho lihi farxad u farxo mawdku ugama tegin oo nin mawd ka dambeeya farxad iyo raynrayn iyo riyaaq uma yaalo ilى اllahi nashku qaswة fii quluubina wfii kuli ywmi wacid اlmwti yandubu huwa اlmwtu ma minhu malaad wmahrabu mataa xutada can nacshihi daka yarkabu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaynu uga cabanaynaa qalaylka quluubteenna iyadoo maalin walba yacni geeri laynoogu dhawaaqayo oo laynagu waaninayo oo inaku aynu meydka maalin walba sii sidno geeridu waa mid aan meelna looga cararayn lagana baxsan karayn mataa xutada can nacshihi daka yarkabu kaa naxajka marka laga dhiga kaasaa la saaraya wataa la isweydaaranayo ee la sunsumayo ee safka loogu jiro geerida ee aynu maalin walba arkayno nuamilu aamaala wanarjuu nitaajaha wacalla radaa mima nurajiihi aqrabu waxaynu yididiilanaa yididiilooyin iyo aamaal waaweyn nin walba wuxuu hiigsanayaa intaasoo sano kadib maxaad dhisan doontaa maxaad tabcan doontaa maxaad shaqaysan doontaa laakiin waxau ihi waxaa laga yaabaa geeriduba waxaynu rajaynayno aynu hiigsanayno inuu mawdkii ka sokeeyu ka dhowyaho inaan warhayn wa qaala tamiimi shay'aani qaطaca canii ladata اdunya dikru اlmowti wa dikru اlmawqifi bayna yaday illaah waxau ihi laba shay ayaa macaanka adduunyo iga jaray oo iilowsiiyo waxeedaba macaankeedii qadhaadh iga dhigay xasuusta geerida iyo xasuusta maalinta ilaahay hortiisa lays hortaagayo cidina iyadoona alle kaaga turjumaanayn walaalayaal bilmowti tanqaicu tawba geerida ayaa tawbadu ay ku go'daa oo mar haddii geeri kugu soo xaadirto tawbadii way kuu dhammaatay jaaniskiina waa kaa dhammaaday nebigu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ina allaha yaqbalu tawbata alcabdi maa lam yuqarqir ilaahay addoonka wuxuu tawbada ka aqbalaa intaanay naftu halkan guriga isugu iman mar hadday halkaa isugu timaado wakhtigii tawbadu waa dhammaaday rawahu ibnu maaja wtirmidi min xadiidi ibni cumar wasaxaxahu alalbani fi saxiixi ibni maaja walaalayaal falaa budda min almubaadarati qabla fawaati alawaan walihtimaami bialaakhirati wazuhdi fi dunya waxaa lagaa maarmaan ah inta aan jaaniskiiyo wakhtigu inaga dhammaan inaynu towbad la degdegno oynu ku dadaallo aakhiradeenna adduunyo iyo quruxdeedana ka zaahidno waxau nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam kama fii musnad alimaami axmed min xadiidi abi musa alashcari wasaxaahu alalbani fi lmishkaah waxau rasuulku yihi calayhi afdal salaati wasalaam man axaba dunyaahu adara biaakhirath waman axaba aakhiratahu adara bidunyaah faaahiru ma yabqa cala ma yafna waxau yihi ninka adduunyadiisa jeclaadee ka daba dhaca aakhiradiisuu waxyeelay oo haddaad adduunyadiisa siiso dee aakhiradaday ka go'anta ninka aakhiradiisa jeclaadee u tabcadaana adduunyadiisuu waxyeelay oo haddaad aakhiro u dadaashood u tabcato kolley adduunyadaada waa ka go'anta waxau nebigu yidhi markaa sala allahu alayhi wasalam fa aahiruu maa yabqa calaa maa yafna war waxaad ka door bidaan waxa baaqi noqonaya ee hantidee lama huraanka ah eean dhammaanayn ka hormariya waxa dhammaanaya ee aan waxa weeyaan qiimaha lahayn macnaha aakhiro ka doorbida adduunyo waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahy kalaa idaa balagat اtaraaqi waqiila maraaq wadanna anahu اlfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ilaa rabbika ywmaidin اlmasaaq waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo sawirayaa oo inoo sifaynayaa addoonkii ay geeridu ku soo xaadirtay xaalkiisa oo alle waxau yidhi kalaa idaa balagat itaraaqi marka ay naftu halkaa kalxamaha soo gaadho ee naftii qofkii ay isugu timaadee laga qabanayo waqiila man raaq ee la yidhaahda yaa ku tufaya yaa dabiibaya wadaad inoo doona wakhti aan dabiib iyo ruqya midna aanay waxba u tarayn wadanna anahu lfiraaq ee uu yaqiinsado ruuxii geeridu ku soo xaadirtayna adduunyo inuu ka faaruqayo waayo waxay soomaaliduba tidhahdaa nin weyni wadkii waa yaqaana marka qofku marka calaamadihii geeridu ku soo xaadirto wuxuu yaqiinsanayaa maanta inuu baxayay u dhammaatay wadanna anahu lfiraaq waltafat isaaqu bisaaq ee kubabkii ay sidaa isugu soo duubmaan ee waxa weeyaan ay isku dhagaanee uu kala qaadi kari waayo marka awooddii uu talax gabo ee uu daciifo ayaanu gacan iyo lugmidna aanu kor u qaadin oo kubabkiisii sidaa intay isugu dhagaan aanu kala qaadi karayn ilaahay waxau ihi subxaanah ilaa rabbika ywmaidin ilmasaaq maalintaas halka loo wadaa ee loo socdaa waa ilaahay xaggiisa adduunyo waa ka sii socdaayo aakhiraa loo socdaa walaalayaal haddaynu intaa kaga baxno mawdka iyo diyaargarowgiisa iyo xusuustiisa waxyaabaha ku soo arooray iyadoo intaasi aywaano iyo wacdi iyo cibro inoogu filan tahay aynu raacino waxa weeyaan dhowr qiso oo ku saabsan dadka saalixiintaa cinda xuduuri lwafaah markay geeridu ku soo xaadirto siduu xaalkoodu ahaa abu hurayra radia allahu canhu wa ardaah cabduraxmaan ibnu sakhr addawsi xaafidu dunya kii axaadiida nebiga sala allahu alayhi wasalam u gaajooday ee dhibaato kasta u maray ee xataa nebiga sala allahu alayhi wasalam gurigiisa iyo masaajidka nebiga inta udhaxaysa gaajo darteed la dhici jiray halkaa luqunta laysaga taagi jiray iyadoo la moodayo inuu waalan yahay isna uu leeyahay gaajo mooye wax kale imay hayn abu hurayra oo waxa weeyaan tacabka iyo rafaadka axaadiida nebiga u maray ilaa uu xafiday in ka badan shan kun oo xadiid oo uu noqday min almukhiriina fii riwaayati alathar saxaabada ugu badan riwaayada axaadiida nebiga ayaa haddana markii geeridu ay ku soo xaadirtay bakaa waa ooyey fa qaala amaa inii laa abkii calaa dunyaakum wuxuu yidhi anuu adduunyadiinnan dan iyo muraad kama lihiyo adduunkiinnan u ooyi maayo walaakinii asbaxtu fii sucuudin uma fii mahbit imaa ilaa jannatin wa imaa ilaa naar laakiin waxaan ku sugnaaday buu yidhi kor ayaa naftaydii loo qaadaya haddana waa la soo daadejinaya dee dib baa laygu soo celin doonaa kadib ama janno ama naar midunbay ru'ayo geli doontaa waxau yidhi markaa laa adri ilaa ayihimaa asiir garan maayo labadaa midka aan noqon doonana imaa ilaa janna aw ilaa naar allahu akbar abu hurayra ood garanaysaan markuu sidaa leeyahay famaa baalunaa naxnu inakana maxayd inoo malaynaysaan imaamu dahabi fii siyari aclaami nubala mujalladka sagaaliyo tobnaad safxada konton iyo sagaal waxa uu ku soo naqliyey qiso khulaasadeedu ay tahay inuu yidhi annahu dakhala almuzani cala alimaami shaaficiyi fii maradihi aladii tuwafiya fiih sheekha waxa alimaam lmuzani oo aimada shaaficiyada ka mid a ayaa waxa uu yidhi waxa weeyaan wuxuu usoo galay imaamu shaafici isagoo ku sugan xanuunkiisii uu ku dhiman doono faqaala lahu kayfa asbaxta markaasuu yidhi shaaficiow sideed saaka kuwaa bariisatay ya abaa cabdillaah faqaala asbaxtu min addunyaa raaxila walilikhwaani mufaariqa walisuu'i camali mulaaqiya walika'si lmaniyati shaariba wa cala allahi tacaala waarida waxau yidhi waxaan waa beriistay anuu adduunyadii ka safray oo ka dhaqaaqay walaalahayna ka faaruqaya camalkaygii xumaana la kulmaya koobkii geeridana kabanaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala ku aruurayo ilaahay la kulmaya waxau yidhi walaa adri a ruuxii tasiiru ila aljannati fauhaniiha am ila annaari faucaziiha waxau yidhi garanna maayo naftaydu ma jannada xaggeeday u kacaysaa oo waan tahniyadeeyaa oo waan u hambalyeeyaa mise naar iyo jahanamay u kacaysaa oo waan tacsiyeeyaa kala garan maayo uma bakaa waanshaa yaquul dabeed intuu oohin qabsaday ayaa waxa uu tiriyey walamaa qasaa qalbii wadaaqat madaahibii جعلت رجائي دون عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فإن تنتقم مني فلست بآيس ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما ولولاك لم يغو بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما وإني لآتي الذنب أعرف قدره وأعلم أن الله يعفو تكرما وعويري ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي qalbigaygii markuu qallalay waa shaafici ee waddooyinkii oo dhamm iigu soo cidhiidhiyoomeen ayaa jacaltu rajaa'i duuna cafika sullamaa waxaan ka dhigay rajada aan rajaynaya raxmaddaada ayaan sallaankii aan cafiskaaga ugu fuulayeen ku gaadhaya ka dhigay macnaha rajadaas ayaan ka dhigtay sallaanka aan cafiskaaga ku gaadhayo waxa uu ihi tacaadamanii dembii falamaa qarantuhu bicafwika rabbi kaana cafuka acdama dembigaygii baa ila weynaadoo buurtaa ila leekaaday laakiin rabbigayow cafiskaaga iyo raxmaddaada markaan ku miisaameen barbar dhigay cafiskaagii baa ka weynaaday famaa zilta daa cafwin cani dembi lam tazal tajuudu watacfu minatan watakaruma kamaad zuulin allahayow kii cafis waxa weeyaan u saaxiibee cafis leh ee dembiga iska cafiya addoommadana ku kaalmeeya ugu deeqa cafwi iyo raxmad fain tantaqim minii falastu biaayisin walow dakhalat nafsii bijurmii jahannama waxa uu yidhi haddaad iga argoosatana marnaba ma ihi kii quusanaya xataa naftaydu dembigayga jahannama hadday ku gasho yacni maadaama aan kollayba tawxiid iyo daaco ku dhimanayo yacni marnaba raxmaddaada ka quusan maayo xataa jahannama haddii laygaga soo jaro inaan raxmaddaada iyo deeqdaada ku dambaynun baan yaqiinsanahay oo marnaba quusan maayo waxa uu lahaa shaacirkii kale xakiimka ahaa yaa rabbi in caduma dunuubi karatan falaqad calimtu biana cafwaka acdamu in kana laa yarjuuka ila muxsinu fabiman yaluudu wayastajiiru lmujrimu adcuuka rabbi kamaa amarta tadarucan faida radadta yadii faman daa yarxamu wma lii ilayka wasiilaة ila raja wajamiila cafwika uma inii muslimu waxa uu lahaa rabbigayow hadday macaasidaydu tiro badatay waxaan yaqiinsaday cafiskaaguni inuu kasii wen yahay rabbigayow haddii ninka muxsinkee samafalaha mooye axad kale aanu ku rajaynayn ka dembiilihii cidda uu cuskanayo ee uu rajaynaya waa ayo waxa uu yidhi rabbigayow sidaad ii amartay ayaan tadarucan kuu baryayaa ee haddaad i celiso faman daa yarxam waa ayaka ii naxariisanaya laa axad wasiilo iyo wadda aan kuu soo marana ma haysto oon ka ahayn rajada aan raxmaddaada rajaynayo iyo cafiskaaga iyo inaan muslim kuu hoggaansama ahay walaalayaal waxaan ku soo gebagabaynayaa mawduuceenna maanta geeridu waa tacaynkaasah ee kurbadaa iyo dhibkaa iyo shiddadaa iska leh waana mid loo baahan yahay maadaama aan lagaa idan qaadanayn oo had iyo habeen gooray ku soo weerari aanad warwahayn qof waliba inuu u diyaar garoobo waa arrin aad iyo aad waajib inoogu ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa bimanihi wa karamih inuu khaatimadeenna dambe hagaajiyo oo uu inaga yeelo adduunyada kuwii camal iyo cibaado wanaagsan kaga baxa ilaahayna kula kulma tawxiid iyo camal saalixa ilaahay raxmaddiisa kuwa hela allah inaga yeelo cuquubada iyo cadaabkiisana ka badbaada wsala allahuma wslm cla nabiyina muxamed wala alihi wasaxbihi waslm walxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin dambe oo mawduucu noqon doono qabriga iyo axwaashiis iyo kurubaadkiisa wuxuu noqon doonaa biidni اllah masaajidkan goolada ku yaala masjid daar lhijra waktigan oo kale bacd alcasr ayuu noqon doonaa qabriga iyo axwaashiisa ayuu noqon doonaa biidn illah baaraka allahu fiikum su-aasha hore ruux dumara yani iyadoon daahir ahayn ma soo geli kartaa masaajidkii oo qur-aankii iyo kitaabkii ilaahay ma qaadan kartaa khulaasadii waxa weeyaan kulle waa masale fiqhiya laakiin intaana daahirka ahayn ha soo gelin kitaabka ilaahayna ha taaban yani banaanadaas ayaad ka dhagaysan kartaa wacdigii ilaahayna waad xusi kartaa laakiin beytka ilaahayna ha soo gelin kitaabka ilaahayna ha taaban calaa hayri tahaara adigoo cudurdaar kale oo aan daahir ahayn waxaa kaloo tilmaantay inay gaalo guri wada galaan markaa maxay diinteennu ka qabtaa dee gaalada waa la wada mucaamaloon karaa adduunyada gurina waa la wada geli karaa waanay kaa kiraysan karaan laakiin waxaa muhiima un wixii dhaqan xumo ama macsiye ama diinteenna ku xun in waxa weeyaan aanad kula mucaamaloon xumaanta inaanad ku gacan siin marka haddaanay wax munkara samayneyn oo ay dad dee waxa weeyaan gaalaba ha ahaadaane dee gurigaa aysaga jiraan adiguna aad dhinac kaga jirto wax dhibaata a ma leh waayo mucaamalada gaalada arrimo adduunyo waa lala mucaamaloon karaa waa loo shaqayn karaa waa laga shaqaysan karaa guri waa la wadageli karaa laakiin wixii macsiye ama dembi ah een diinteena ku bannaanayn ayuunbaa xaaraana in lagu gacan siiyo haddii ay ku kacayaan wax dhaqan xumo ama xumaanana iyadana dee in laga aamuso maaha iyo in laga kireeyo midna hooyo hooyooyinka xaafadda ka mida ay naga codsatay saddex wiil oo ay dhashay in loogu duceeyo bismi illah alxamdu lilah hanau lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam ilaahayow abnaada iyo awlaadda muslimiinta ilaahayow u gargaar ilaahayow caafi ilaahayow wixii dhib iyo shiddo ay ku sugan yihiin ilaahw ka dhex saar wanaagga iyo hanuunka iyo khayrkana allahayow waafaji ubadkiiyo awlaadda muslimiinta oo dhan allahayow toosi inta dhimata allahayow naxariiso annakana allahayow nooga daba naxariiso in alla inta waxa weeyaan cudur iyo dhib qabta adduunka dadka muslimiinta ilaahay ou shaafi kurbada iyo dhibkana ilaahay ou ka dulqaad sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalm